waana wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waa toddobaadkii labaad ee sanadka cusub ee laba kun koob iyo labaatanka ilaahay khayrkiisa hana siiyo waxaa galabta idiin daadahaynaya anigoo ah cashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari heese kala duwanna barnaamijka oad ku maqli doontaan intaanan u gudagelin heesahan idiin hayno bal dhambaalka ugu horreeya nuurow dhegaystayaasha usoo qabo dhambaalka ugu horreeya caasho waxaa nasiib u helay dadka kale ah hooya dhaqan odawaa xuseen iyo carruurteeda oo kale ah duniye rashiid maxamuud saygeeda iyo carruurteeda doktor mustaf rashiid marwadiisa ikraam maxamed iyo carruurteeda maxamed rashiid maxamuud iyo cabdiraxmaan rashiid maxamuud injineer xasan rashiid maxamuud iyo suufi isaaq rashiid maxamuud ibraahim rashiid maxamuud iyo caruurtiisa maryamo rashiid maxamuud iyo carruurteeda abti xasan odawaa xuseen marwadiisa iyo carruurtooda waxaa kaloo ku jira abti cumar odawaa xuseen marwadiisa iyo carruurtooda habaryare cadar odawaa xuseen iyo carruurteeda iyo habaryare aamino odawaa xuseen iyo carruurteeda reer daahir odawaa oo kale ah maxamed daahir odawaa iyo carruurtiisa iyo qatar daahir odawaa iyo cali daahir odawaa ibraahim daahir odawaa cabdigaraa daahir odawaa iyo dhammaan dadkan oo kala jooga baa layidhi magaalooyinka beledweyne muqdisho sacuudi carabiya waxay tahniyad dhalasho farxad leh ay u dirayaan cabdikariim rashiid maxamuud iyo marwadiisa waa faa'iza axmed cusmaan oo uu wiil ugu dhashay magaalada caasimada ah ee muqdisho ee dalka soomaaliya wiilkaasi waxa uu dhashay saddexdii bishan january ee sanadkan cusub labada kun koob iyo labaatanka waxaana loo bixiyey jamaal jamaal waxaan leenahay ha noqda kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin dhambaalkan gacanta ku hayana waxaa lagu soo bilaabay waa hambaliyo dhalasho farxadle ayaa ciwaan looga soo dhigay ugu horreyn ayaa la yidhi waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa la yidhi dadka dariya dhambaalkana waxay kala yihiin waa adeero iyo abtiyaal iyo eedooyin waxaa ugu horeeya adeer daahir xuseen jimcaale adeer cabdulqaadir xuseen jimcaale adeer ibraahim xuseen jimcaale iyo eedo raxmo xuseen jimcaale eedo sahro xuseen jimcaale abti macalin cumar cabdi axmed iyo abti cali cumar cabdi iyo habaryar caasho cabdi axmed iyo habo baa la yidhi saynab cabdi axmed iyo hooyo muumino guure cabdille iyo hooyo caasho macalin xasan iyo dhammaan reer xuseen jimcaale oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay tahniyad dhalasho u dirayaan oo farxadna ay ku dheehan tahay aabe cabdulaahi xuseen jimcaale iyo hooyo sacdiyo cabdi axmed oo ay gabar ugu dhalatay siddeed iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay disembar ee sanadkii hore laba kun iyo labaatan waa sanadkii hore laakiin waa toddobaadkii horesaan qiyaasayo magaalada guriceel waxaana loo bixiyey baa la yidhi kowthar cabdulaahi xuseen waxaan leen haba yidhaahdeen ha noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin aamiin ayaan ana raaciyay tahniyad aroos oo farxad leh ayaan hayaa waxaana diraya hooyo hindiye xuseen axmed iyo hooyo saciide sheekh aadan eeda daahir axmed cabdulle iyo maxamed xasan aadam cali xasan aadan iyo xabiibo xasan aadan caasho cabdi macalim iyo deeqo cabdi macalin shukri cabdisalaam fartuun nuur madkuus safiya nuur madkuus iyo nasre nuur madkuus maxamuud nuur madkuus cabdiraxmaan madkuus cismaan iyo cabdulaahi madkuus mustafa madkuus cali madkuus iyo nuur madkuus cabdikariim madkuus cismaan faysal cabdilqaadir madkuus faadima maxamed mayow hodan cali bicole iyo caasho cali bicole faadimo cali bicole cabdiraxmaan cali bicole iyo maxamed cali bicole axmed cali bicole dhammaan reer madkuus iyo dhammaan reer cali bicole oo kala jooga dalka iyo dibadda waxay tahniyad aroos ay hawada u marinayaan arooskii aroosadda oo kale ah jamiilo nuur madkuus iyo seygeeda muxidiin cali bicole oo arooskooda uu ka dhacay xeradda qaxootiga ee dhagaxley gaar ahaan xaafadda ee koob iyo toban ducaduna waa xaggiina baa la yidhi waxaanu leenahay ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin waa tahay bal dhinacii heesaha dhegaystayaasha aan u hayno toddobaadkan midda ugu horreysa bal haddaad soo qabatid nuurow caasho waxaan dhegaystayaasha usoo qabanay heesta yartu quruxsan ah waxaa ku luuqaynaya fanaanka zaki yare qorqornaa'ilwahado qor taagana dhaxdu qabasha iyo qoftan toosana humanidu dhaqaaqoba dhigibsama way qaadatee qoftu dhalada sanaha qorqornaa'ilwahado qor taagana dhaxdu qabasha iyo qoftan toosana humanidu dhaqaaqoba dhigibsama way qaadatee qoftu dhalada sanaha qshorsanakashaqahayibtaaqiiraysana qadir baasimeeyartu qaniisana indhihii qabtaalo qushoorsana kashaqahayibtaaqiiraysana qadir baasimeeyartu qaniisana
qaabsamaya takhalanjadiyo qihiimaysana allaqaaya iyo qalbi xarana oqol samiyo qosol fiicana alla qurursana oqaabsamaya takhalanjadiyo qihiimaysana allaqaaya iyo qalbi xarana oqol samiyo qosol fiicana kumanaa haldhaa oo qadafla'a qayrkeed dabtii qurux dhaafsana qaybteed bishood ku qiyaasana anigaa qire qoftu fariidsana kumanaa haldhaa oo qadafla'a qayrkeed dabtii qurux dhaafsana qaybteed bishood ku qiyaasana anigaa qire qoftu fariidsana durmiyo qadarin qaabenoga qaribiyo xumaanka qormaysana oqob weynidiyo qursiga necba durmiyo qadarin qaabenoga qaribiyo xumaanka qormaysana oqob weynidiyo qursiga necba alla quruxsana oo qaabsama yarta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi xarana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama yarta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi xarana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama yarta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi xarana oqol samiyo qosol fiicana waa tahay yarta quruxsanaya fanaanka zaki intaasi aanu ku dhaafno dhinaca dhambaalada mar kale nuuro hambalyo aroos ayaa gacanteeda ku jirta waxaana diraya dadka kale ah warsamo sheekh cabdi oo loo yaqaano warsamo daacad abti yacquub xasan barrow iyo cabdulaahi muumin ibraahim cali xasan maxamed diblomaasi cali nuur maxamed iyo weriye maandeeq nuur maxamed shamse nuur eh, caws gube iyo muno cali biid habaryeer maryan xasan barrow iyo ustaad axmed cabdiraxmaan eh, injineer xuseen cali iyo- iyo dhammaan ilmo reer roorow waxaa kaloo diraya eh, reer maxamed caadil oo uu uga horeeyo aabe maxamed caadil iyo hooye khadiijo xasan barrow axmed maxamed caadil ustaada cabdiraxiin maxamed caadil iyo weliba ciilow maxamed caadil mukhtaar maxamed caadil iyo nicimo maxamed caadil cabdilcasiis cusmaan shukre maxamed caadil iyo saygeeda cabdiraxiin caws gube qaali maxamed caadil dhammaan dadkaas waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan cabdilqaadir maxamed cabdi dhagajuun iyo marwadiisa qaaliga ah bishaare nuur xasan oo arooskooda uu ka dhacay gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanka buurweyn ducaduna waa xaggiina ayay leeyihiin waxaan leenahay ha isku waareen lamaanahaasi ubad khayr qabna ilaah ha kala siiyo aamiin
jacaylnimu kugu tolo ku taagsaday baan ahe ku taagsaday baan ahe taageero makaa hela jacaylnimu kugu tolo ku taagsaday baan ahe ku taagsaday baan ahe taageero makaa hela
adooibatoyo wale wadiganisku kayintige adooibatoyo wale wadiganisku kayintige ayaa ayaa ayaa dodayitaka ayaa ayaa ayaa dodayitakan adoo ibatoyo wale wadiganisku kayintige adoo ibatoyo wale wadiganisku kayintige ayaa ayaa ayaa dodayitakan ayaa ayaa ayaa dodayitakan
tilmaam qurux timo haldhaa tidhiigu egtaan calmaday tilmaam qurux timo haldhaa tidhiigu egtaan calmaday hablaha tidcanguudka sare intay tiro leegyihiin
saamaya miyaan ka tegi karaa tilmaam qurux timo haldhaa tiriigu egtaan almaday tilmaam qurux timo haldhaa tiriigu egtaan almaday hablaha didcan guudka sare intay tiro leegyihiin adaan ugu taamaya miyaan ka tegi karaa
intaasi ku dhaafno codadka cawaale aadan iyo aamine afrika halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington dhambaalada ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a soomaaliya anigoo ah baa la yidhi hooyo batuulo shoobe waxaa kaloo dhambaalka ku jira marka ugu horreysa dhambaalka waa dhalasho farxad le ciwaankiisuu yahay ama ciwaan looga soo dhigay waxaa kaloo dhambaalka ku jira aabe daahira dhure iyo mukhtaar daahir dhure iyo manuur daahir dhure iyo xasan daahir dhure iyo faatimo daahir dhure iyo nuuriyo daahir dhure iyo xaawo daahir dhure iyo asxaab qaali ah baa la yiri oo ay ka mid yihiin maxamed kuuleh macalin iyo cabdi maxamed nuur wuxuu ku magac dheer yahay madaale iyo cabdow mursal iyo bakar cali bule iyo rashiid ronow mursal wuxuu ku magac dheeryahay jabiiba dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniid dhalasho oo farxad leh u dirayaan xasan daahir dhure iyo sameey borey oo wiil ugu dhashay magaalada misra waxaa loo bixiyey magaca wiilka baa la yiri waa waxaa loo bixiyey daahir xasan baa la yiri ilaahay ha ka dhiga bay yidhaahdeen kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa waxtara annaguna waxaan leenahay aamiin bal heesta saddexaad ee barnaamijka mar kale dhinacaagaan usoo tuuray dhegeystayaasha usoo qabo heesta saddexaad ee aan dhegeystayaasha u cayaarayno waa heesta kabebey fanaaniinta awees khamiis iyo luul jaylaani
waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen heestaasi kaalay kabeebey kastoo iiladheel fanaaniinta luul jaylaani iyo awees khamiis halka aad nagala socotaanna waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha haatan aan dib ugu laabanno ee dhambaaladii aad inoo soo dirteen waxaa noo baaqaya dadka kale ah reer cabdi xasan cawad iyo reer cali xasan cawad reer maxamed xasan cawad iyo reer cabdulaahi xasan cawad reer asad xasan baaruud reer ibraahim xaashishide iyo reer maxamed xirsi cali dhammaan dadkani waxay hambalyo aroos oo farxad la halkaana hawada uga marinayaan lamaanaha iscalmaday waa xuseen cabdinuur xasan oo loo yaqaano baa la yidhi xuseen cabdi goodir iyo marwadiisa qaaliga ah munadeeq cabdi bacd oo uu arooskooda uu ka dhacay magaalada kaam cumar oo ka tirsan degmada gaashaamo waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheyr qabana kala hela aamiin aamiin ayaan anaguna idin raacin anigana aamiin ayaan u raacinayaa dhambaalkanna waxaa ugu horreysa dadka diraya habaryar sacde cumar iyo odaygeeda iyo caruurteeda hooyanimo cumar iyo odaygeeda iyo caruurteeda iyo abti asad cumar jehaad baa la yidhi iyo habaryar canab cumar jehaad iyo odaygeeda iyo caruurteeda habaryar shukri cumar waa dhammaan ilmo cumar waxaa kaloo ku jirta habaryar khatra ku jirta habaryar raaxa ku jirta maxamed fadxi baa ku jira aadan cumar iyo waa dhammaantood waxay kala joogaan jigjiga minnesota portland seattle washington iyo norway waxaanay hambaliyo iyo ducaba oo aan lasoo koobi karin ba iraahdeen aan halkaan uga dirayna nasri cabdulaahi betri iyo nihaam maxamuud yuusuf oo meherkoodu ka dhacay magaalada dhagax buur waxay leeyihiin oon ilaahay uga baryaynaa inuu ka dhigo lamaanihii isku liibaanaa iskuna waaro obad kheyr qabana kala hela aamiin dhambaalka dhankayga ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo xaliimo cilmi salaad iyo aaba aadan maxamed iyo weliba maxamed aadan maxamed maxamed aadan axmed faadumo aadan axmed farduuse aadan axmed cabdi aadan axmed raxme aadan axmed cabdulaahi maxamed cali iyo isaaq cabdirashiid maxamuud iyo shaafici cali maadey dhammaan dadkan oo isku duuban waxay tahay niyad dhalasho ay u dirayaan axmed aadan axmed axmed gaashaan iyo marwadiisa xaliimo cabdi axmed oo wiil ugu dhashay deegaanka garaasheere oo gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan baa layidhi waxaana wiilkaas uu dhashay january waa bishan lixdeedii sanadkan labada kun koob iyo labaatanka wiilkaasi weli lama magac looma bixin baa layidhi waayahay waxaan leenahay magaca siiya xaq ayuu u leeyahaye waxaan annagana ugu ducaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin heesta afraad uguna dambeysa ee barnaamijka ee aan kusoo xiri doonno waa heestaan kudhageedu yahay shirib iyo tuma iyo fanaanka xuseen nuuriyow heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
inta ay carado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay inta ay carado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay la cabay caanaha labeenta leh intuna farcaday ii ku ceesheen la cabay caanaha labeenta leh intuna farcaday ii ku ceesheen oo adduumaya tana calmaday cawayskiyo shiriibka ii tumaa inta ay carado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay inta ay carado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay la cabay caanaha labeenta leh intuna farcaday ii ku ceesheen la cabay caanaha labeenta leh intuna farcaday ii ku ceesheen ku casuumaya tana calmaday cawayskiyo shiriibka ii tumaha cusub iyo dhuldogli iyo cilbaacaday ku dhalati dhigaya geel gubacadcadey waxay ka cabtay celmacaan cirfiid iyo maxasaacid caliyaalay ku caayihiin magaceel iyo ciisiley waxay ka cabtay ceel warshiik ninka lagama waayo caad carfoon ciideedan caanagiin cadley cadowliya ceelbarab cali gaadudiya guulane cadley cadowliya ceelbarab cali gaadudiya guulane cadale mahadaya ceeldher galcada waragaadi iyo cigo cadale mahadaya ceeldher galcada waragaadi iyo cigo go'asuuma midaracan maday cayaartiyo shiriibka ii tumaa عدي عدقولي عيل برف علي قادر يا كلنا عدي عدقولي عيل برف علي قادر يا كلنا عدالي ما هداي عيلر دلعد ورقادي يا عيقو عدالي ما هداي عيلر دلعد ورقادي يا عيقو كعزو ما يترى على المضي عيارتي يا شريك إيتما cosbab iyo dhul coosli iyo ceelbaacaday ku dhaalati dhigayaa geel guba cadcadey waxay ka cabtay ceel macaan cirfidiyo maxa saaciid caliyaalay ku caayihiin naga celiyo cisiley waxay ka cabtay ceelwarshi dhirka lagama waayo cad carfoon ciideedan caanagii